kulankan waxilwareegiyow ka madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen weliba goobro ku hayay xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan xukuumaddii madaxweynigii hore koonfur galbeed shariif xasan howsheegeedan cabdiqaadir shariif sheekhuuna maye oo haay sihayaga xilka madaxweynaga waana ee guddoomiyaha baarlamaanka koonfur hoors iyo munaasabada xilwareegyowka hadale dardaaran inbadanay ha ku jeedii
saaka waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan munaasabaddan xil wareejinta ah oo taladii xilkii iyo awoodihii madaxweynahaba aan si rasmi ah oo aan ugu wareejin doono madaxweynaha la doortay mudane cabdilcasiis xasan maxamed sharafay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan nagu maamuustaan goobjoog iyo markhaatina aad ka ahaataan insha allah waxaana rajaynayaa insha allah madaxweynaha ilaahay aan uga baryaayaa in uu u fududeeyo xilkaas adag aad u doorateen inuu u fududeeyo annaguna mas-uuliyiin shacab nooc walbaan ahaano inaan diyaar u ahaano boqol kiiba boqol madaxweynaha inaan taageerno la dhinac istaago lala shaqeeyo si shaqadiisa iyo waajibaadkiisa ay ugu fududaadaan runtii madaxweynaha oo lala shaqeeyo isagana ilaahay uu fududeeyey xilkiisa
madaxweynaha cusub cabdicasiis lafta gareen iyo xil wareegyowka ku sheegi walyaabo ahamiyadda gooniga ee usa sii doona maamuljey inti laga gudi jara muddo xileedka afarta sane ee hataha dareerta maanta oo ay tahay arbaco taariikhduna ay tahay lix iyo labaatankii laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan la wareegnay xilkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aan kala wareegnay kursimihii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamaanka mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna ahmiyadda annada koowaad oo qorshaha waxqabadka annaga dowladda ah horaan usoo sheegnay waxaa baryooratega koowaad noole amniga amniga deegaanada koonfur galbeed waxaan siinaynaa ahmiyad koowaad qorshaha amniga ee aan ku kala aan ku kala shaqayn doonna insha allah waxaan soo celin doonnaa amniga guud iyo midka gaar ahaaneed shaksiga iyo hantidiisa waxaan ku dadaalaynaa shacabka ku nool koonfur galbeed inay helaan nabadgelyo ay ku cibaadaystaan kuna fududayso shaqooyinkooda iyo ganacsigooda hadduu ilaahay yidhaah waxaan ku dadaalaynaa inaan si deg deg ah u furno waddooyinka isku xidho deegaanada koonfur galbeed oo dhan laga bilaabo xamar ilaa baraawo xamar ilaa iyo xaduudka koonfur galbeed ay leedahay qorshaha adeegayaalka bulshada waxaan ka shaqayn doonnaa sidii loo heli lahaa waxbarasho lacag la-aan ah ilaa iyo dugsiga sare waxaan dayactiri doonnaa dugsiyada waxbarashada koonfur galbeed si carruurteennu ay u helaan goobo waxbarasho oo munaasib ah sida aan horey u ballanqaaday waxaan muhiimad gaar siin doonnaa qoraalka iyo horumarinta afka mayga iyo xoojinta iyo hiddaha iyo dhaqanka reer koonfur galbeed waxaan ahmiyad gaara siin doonnaa sidii loo gaarsiin lahaa bulshada koonfur galbeed daryeel caafimaad oo lacag la-aan ah waxaan wax ka qaban doonnaa dhibaatada dhinaca biyaha dhinaca biyola-aanta ee koonfur galbeed ee mar walbaba soo laalaabatay ee reer koonfur galbeed biyola-aanta badan keentayna waxbaan ka qaban doonnaa insha allah waxaan dib u dejin u samayn doonnaa dhammaan barakacyaashii reer koonfur galbeed meel kasta ay joogaan ama koonfur galbeed dhexdooda ha joogeen ama gobollada soomaaliya oo kale ha joogeen cid kastaoo barakacyaalka reer koonfur galbeeda waxaan u suubin doonnaa qorshe dib u dejin ah oo loogu soo celiyo deegaanadoodii ay deegaanadoodii ugu noolaadaan ogana shaqaystaan nabad iyo nolol ay ku shaqaystaanna ay ku helaan maybali ku sugay madaxweynaga inuusaa hadhis golooj iyo wasiirada xukuumaddii iyo ini hoos inti dejiy maamulka degmooyinka deegaanada koonfur orso oo maamulkii uusa ku horreeyey oo hadhisi lama degma haan dhimagna ini dhammaystira hata wayba hor yaalana madaxweynaga xilka la wareegay cabdicasiis lafta gareen